galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa maalin jimcaha bisha diseembarna waa sagaal sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadaheynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada soomaaliya anigu fikriyan waxaan qabaa in loo baahan yahay hoggaan cusub sababtoo ah nimankan hadda ku tarsamaya madaxweynenimada waxay qaban karaan horaa loo soo arkay ragga hadda iska cusub oo laafiyoonaya yimid ee meelay adduunyo ee wax laga soo maray baan warweyn usoo indhataagaya keliya uun kursiga ee waxii lasoo marayba u muuqan raggaas oo ragga ay ka sahlan tahay laakiin ragga gobonnimo ninkii usoo dhintay aan difaaca ma garatay laakiin wixii laga filaayay ma gaareen meeshii loo socdayay dadka u rareen majid kaley gaarsiiyeen doorashadan tuugada ku saraysan iyo xoogga iyo qarabadaada iyo lacagta ku saraysan xukuumaddan iyo nimankan kuraasta raba waxaanay ka dhex kalluumaysanayaan waxaanay rabaan inay kursiga ku gaaraan waa lagu qiimeynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal warbixin ku saabsan xaaladda nolosha iyo dadka oo si teelteega teel ah ugu laabanaya magaalada qandala oo ay dib u qabsadeen ciidamada puntland
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa maanta oo jimcaha gaaray dalka afghanistan si ugu mahad celiyo ciidamada maraykanka ee halkaasi jooga carter ayaa lagu wadaa inuu ka dhegeysto saraakiisha warbixinno ku saabsan howlgallada ay ciidamada neto iyo kuwa maraykanka ay ka wadaan dalka afghanistan sidoo kale carter waxauu la kulmi doonaa madaxda dalka afghanistan oo uu ku jiro madaxweyne ashraf qani xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sidoo kaleeto ka dhegeysan doona saraakiisha maraykanka warbixinadii ugu dambeeyey ee halka ay marayaan howlgallada la dagaalanka kooxaha argixisada ee alqaacida iyo daacish
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa u magacaabay xoghayaha shaqada maraykanka nin ganacsada hantiilo ah garyaqaan ahaana deeqbixiyo ka tirsan ololihii donald trump andrew basder ayaa u baahnaan doona inuu sanadka ansixiyo si uu shaqadaasi u qabto baster waxa uu ahaa madaxa maqaayadaha cunooyinka ee layidhaahda c k e restaurants holdings sida ku cad bogga wasaaradda shaqaalaha howsha hay-adda ayaa ah in ay dardar geliso oo ay horu mariso shaqooyinka iyo dadka cayrta qaatay inay helaan shaqooyin sidoo kalena dadka gaboobay inay helaan xuquuqaadkooda gudaha maraykanka mas-uulkan ayaa waxa uu ahaa qof si weyn uga soo horjeeday in laga dhigo mushaarka ugu yar ee qofka uu ku shaqeeya shan iyo toban doolar saacadiiba isagoo sidoo kalena cambaareynayay shuruucyo kale oo ay shaqaalaha ku heli karaan shaqo dheeraad ah si lacago dheeraada ay u sameeyaan baarlamaanka dalka kuuriyada koonfureed ayaa xilka qaadis ku sameeyey madaxweynihii dalkaasi bark jinhai oo ahayd madaxweyne ugu horreeya oo dumar ah oo waddankaasi hogaamisa kadib markii lagu eedeeyey fadeexo dhinaca musuq maasuqa ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi wang yo ha ayaa si kumeel gaar ah waddanka u sii hayn doona xilkiisa kadib shaqada laga joojiyey madaxweynaha ee maanta dhaqangalka shaqa ka joojinta bark jinhai ayaa qaadan doonta muddo u dhexaysa lix ilaa iyo sagaal bilood marka ugu horeysa ee maxkamadda dastuuriga ay dib u eegis ku samayn doonto mooshinka xilka looga qaaday bark jinhai ayaa waxaa muddo boqol iyo siddeetan maalmood ah kadib marka ay maxkamaddaasi ansixiso ay baarlamaanka dalka awood u yeelan karayaan in muddo laba bilood gudahooda ay ku qabtaan doorasho cusub ciidamada maraykanka ayaa furaya dambi baaris lagu sameynaya askari maraykan ah oo telefishinka ka qirtay in uu dilay maxa- maxbuus daalibaani ah oo aan hubaysnayn sida uu v o eda u sheegay sarkaal ciidamada ka tirsan baaritaanka lagu sameynaya kabtain matthew colstein ayaa waxaa lagu soo qoray markii ugu horreysay wargeyska washington post horreentii bishan waxaana warkaasi siiyey wargeyska sarkaal aan magaciisa sheegin waraysi uu horraantii oktoobar siiyey tv-ga focus news ayuu calstein waxa uu qirtay inuu nin lagu- lagu soo eedeeyey inuu ahaa bam sameeye ama samayn jiray bambooyinka xilli uu joogay marja uu dilay sanadkii labada kun iyo tobanka tani waa arrin dembi ah oo markaasi la doonaya in la furo ayuu yidhi sarkaal magaciisa aan sheegin oo la hadlay v o eda isagoo sheegay in ay arrintani dembi noqonayso waa in ay dhacday iyo in sarkaalkan uu ka hor qirtay dadka hortiisa
maalintii shalay ahayd ayaa waxaa la sheecayay in doorashada madaxtinimada la qabto siddeed iyo labaatanka bisha bishan disembar oo ay inaga xigto wax ka yar labaatan maalmood faahfaahinta qodobada ka soo baxay shirka madasha ee hogaamiyayaasha qaran ayaa falistiin axmed iimaan oo haatan istuudiyaha ugu helisa waxay ka wareystay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo hore u soo noqday wasiir iyo weliba la taliyo madaxweyne
madasha hogaamiyaasha qaranku waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban toddoba qodob qodobka saddexaad oo isaga sheegayo waqtiyeynta waa saa u sheegtay oo afar iyo tobanka in baarlamaanku uu muqdisho kusoo noqdo waxaan isleeyahay baarlamaanku horta inta badan ba hadda waa xulan yahay oo waxa dhiman oo doorashadu waa qoondadan oo somaliland muqdisho ka dhacaysa iyo puntland oo iyadana maaragtay ka harsan yihiin inta kale waxaa moodaa inay intooda badan soo dhamaystirmeen haddii tan oo puntland iyo tan oo muqdisho ka dhacaysa ee gobolada waqooyi ay labada casho soo socota ku gabagaboobaanna waa dhici kartaa in dhammaantood afar iyo tobanka waa macquul haddii taasay dib u dhac ku dhacdana taasaa dhici karto inuu halkaas dib u dhac ka yimaado laakiin communikeega ama warmurteedka waxaa ka muuqda in la rabo laba kun iyo lix iyo tobanka dhexdiisa in doorashada ku dhacdo waktigan aada buu u yaryahay En, waxaa jirta kuraas badan oo la isku haystay oo ilaa konton gaaraya qaarkood guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inaanay aqoonsanayn natiijada kasoo baxday M- maxaanay madasha maadaama ay yihiin kontonkaas kursi kuraas muran ka taagan yahay aana looga wada hadlin waxa laga yeelayo
Een, runtii taas waxaa moodaa in een, muxuu ahaa warmurteedkan aada baa loo filayay in arrintaas lagu soo qaado een, si un loo xuso een, laakiin waxaa moodaa dhinacna in la leeyahay madax banaanida guddiyadaas in la aqoonsaday oo la rabo in wixii khilaaf ah ay lasoo gudbiyay cabashooyinka jirana sida ee, muxuu ahaa braaca iyo nidaamka ay madashu horey u go-aamisay lagu xaliyo Een, waxaana caddeen in muxuu ahaa khilaafaadka inta socoto in la dedejin karo afar iyo tobanka ka hor la dhamaystiri karo iyo in la leeyahay khilaafku waa iska soconayaayo doorashadina waa iska soconaysaa taas iyada meesha kama cadda laakiin waxaa aboonaan lahayd wixii khilaaf iyo wixii jira guddiga oo khilaafaadka inuu si gaara uga hadlo uu yidhahdo intaasoo cabashaana soo gaartay intaasna waa wax een, ma u baahan in tallaabo laga qaado intaasna waa in doorashada siday u dhacday hore loo socodsiiyo En, ugu dambeyntii sideed iyo labaatanka waxaa la yidhi doorashada madaxweynaha ha dhacdo waa saddex cisho ka hor inta aanu dhalan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka doorasha ma dhacaysaa runtii waxaa muuqata madasha ah, maaragtay warmuteedkooda madaxweynaha ha noqoto ergeyga gaarka ha noqoto inay ka wada go-an tahay dhammaan madaxda soomaaliyeed in la rabo doorashadii loo astayay laba kun iyo lix iyo tobanka inaysan laba kun iyo toddobiyo tobanka gelin taasna waa mid aan dareemi karno dedejinta ay dedejinayaan waxa ay rabaan Een, muxuu ahaa waa dhinacna waxaa la odhan karaa horey baa looga soo gaabiyey waxyaalo qaarkood laakiin waxaa ka muuqata ka go-naasho in sanadka inta dhamaan la qabto ma la qaban karaa taas runtii waxay ku xiran tahay sida labada aqal iyo dadka soo xaadiraya haddii afar iyo tobanka magaalada muqdisho wada yimaadaan shan iyo tobankana maaragtay la dhaariyo waa la qaban karaa isle laakiin taas ma dhacaysa saddex iyo tobankase go-aankii soolaysana muxuu noqonayaa siyaasiyan caqabad ma keeni karaa oo puntland oo mar walbaba iyadana taagneed in muxuu ahaa saamigaas loo baahan yahay in dadkaas la siiyo gobolada Een, maxay ka yeeli doonaan marka doorashadii waxaa la rabaa aqalka sare inay dhacdo oo muqdisho ka dhacdo ma lagu dari doonaa labadaas gobol saddex iyo tobanka ka hor waxaasoo dhan waa arrimo u baahan in muxuu ahaa la xaliyo saddex iyo tobanka bisha Een, shirka dhici doono
kaasina wuxuu ahaa siyaasiga injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yarisow oo u waramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan haaruun macruuf
hogaamiyaasha madasha qaranka ayaa shalay isku raacay in fadhiga baarlamaanka tobnaad ee cusub la qabto shan iyo tobanka bishan disembar iyadoo doorashada madaxweynahana la qabanayo siddeed iyo labaatanka bishan disembar tallaabadan waxay imanaysaa iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada xubnaha aqallada hoose iyo sare oo ka socotay gobollada dalka qaarkood waxaa kaloo iyaguna weli taagan eeda culus oo la xidhiira wax istabamarin iyo musuq maasuq dhacay intii doorashada lagu jiray haddaba ma loo baahan yahay in wax la saxo ka hor inta aan madaxda qaranka la dooran mise waxaa habboon in horey loo socdo dalku ma u baahan yahay hoggaan cusub mise hoggaanka xilligan ayaa u qalma in fursad kale la siiyo waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haatanna dib loo soo doortay brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi hadalkana waxaa ku horraynaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka hadlaya in doorashada baarlamaanku ay ku dhacday si cadaalad ah iyo in kale haaruun waad mahadsan tahay v o n waa idin salaamayaa dadka saaxiibada io weli jira khadkana intaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaan leeyahay doorasho marka soomaalidu maskaxdeed ay ku soo dhacdo dadna maraaxil bay maaragtay iyagu ay u eegaan tan iyo lixdankii soomaali maxaa doorasho soo martay qaabkay ahayd dad baa maaragtay lixdameeyadii wixii dhacay waayo arag waa dad baa lixdan iyo sagaalkii maaragtay doorashadii inqilaabka keentay wuxuu maaragtay uu ka hayaa fikir dad baa maaragtay wixii jabuuti iyo imdagaati iyo sidii wax lagu soo xulay iyagana dareenkooda saameyn ku leh sidii un wax loo qeybsadayba waxay ahayd mid un wax lagu soo waday qola nus la yidhaahdo oo qola rubuc la yidhaahdo iyo qola waa dhantiin la yidhaahdaba maantase waxay taagan tahay kow iyo konton ergey oo oday dhaqameedkii saxiixayaasha boqol iyo soddon iyo shanta horkacayo wixii lagu heshiiyey ayaa hadda waxaa lagu wadaa hawsha doorashadan loo bixiyey doorashada dadban maxamed cumar dalxa su-aasheedu waxay ahayd su-aasheedu waxay ahayd doorashadani cadaalad miyaa sida ilaa hadda ku dhacday mise waa cadaalad daro cadaalad marka ugu horeysa horta ilaahay baa samayn kara bani aadan inta annaga aan soo tilmaamay ee maraaxiisha qolo weliba way cabanaysay maalin walbana qolana waa maaragtay marshada markay u gasho iyadu waa sacabatumaysay qolana markay iyadu ay ku qalloocatana way dacwoonaysay way qaylinaysay maantana waxba kama duwana meel qola maaragtay iyada ka mashxaradayso ayaa qolana meel kale ku murugoonaysa way aad baad umahadsantahay cabdirashiid khaliif in muddo ah ayaad ka hadlaysay doorashadan iyo qaabkay u dhacaysay iyo wixii aad ka aragtay si kooban noola wadaag wixii kaaga baxay
waad mahadsan tahay haaruun iyo akhyaarta kale oo ku jirta laynka doorashadan dee markii hore waxaa lagu ballamay qof iyo cod laba sano markii ka hartay ama sanad iyo barbaalayeed lama awoodo mid la naashnaashay oo hufan oo enhanced legitimacy eragaas loo isticmaalay ama la hufay oo habaysan oo konton iyo kuwa qof ay ka codeyso oo halkii oday laga kaxeeyo sidii hadda dalxa uu yidhi taasaa la ballan qaaday meeshay marka arrinta ku xumaatay waxay ahayd odayaal kuraasta sare ee dalka hawa uga jirtay oo madaxweynaha hadda carada jooga iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha south west saddexdaas nin oo kuraasta raba ama aqalka sare raba ama madaxweyne raba ama waxaas raba iyo rag lamida oo hadda xildhibaan noqday ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo rag kale oo maaragtay maxaa la yidhahdaa korjoogto ahaayo south west iyo maxaa ama dal midog iyo andhaho jubbaland iyo puntland laakiin dad la kala socda rag sideed ah oo kuraasta raba oo madaxweyne raba qaarkood qaarkood waxkale rabaan ra-isul wasaare qaarkood xildhibaan rabaan qaarkood senator rabaan baa la yidhi maamula oo maqoorada iyagii marka de dheer ninkii maxaa la yidhi u dhowaa lafta kala baxa iyagii waa ishabeeyeen saaxiibadoodna waa habaysteen haddana laba boqol iyo toddoba ana inta ii qoran xildhibaan baa soo baxday oo aqalka hoose ah haddaysa ka badnayn shalay iyo maantana lasii badin aqalka sarena afartan iyo saddex oo ii ahaa maalin dhaweyd haddii somalilan dadkii kasoo jeedeen lagu dardaray aqal sare kasoo baxeen oo kasii badaan hawsha marka boqol kiiba sideetan waa gabagabo raggaas maamulhayay baana maaragtay dee raba inay kuraasta kasii waaweyn oo madaxweynenimada helaan taasna waxay keentay inay de gacma gacmeeyaan oo lafahoodan uga uga muraadsadaan cidii kale ay uga muraadin lahaayeen uga muraadiyaan taasaana keentay dadna inay dee sida eh, xildhibaanku sheegay ay qaylo iyo afaf ku hayaan eh, qaarna maaragtay ay faraxsan yihiin qaarna qawotan yihiin waayo cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay maxamed cali karaay labada dhinac kuwa barooranaya iyo kuwa dabaaldegaya kuweebaa ay tahay in la fiiriyo dareenkooda oo oo gar leh ma kuwa guulaysta ee dabaaldegaya mise kuwa xaqdarrada sheeganaya ee laga guul laga guulaystay Eh, bismillahi raxmaan raxiim horta haaruna waa mahadsan tahay Eh, runtii aniga waxaan qabaa waxaan qabaa fikri ah Eh, hal xaaraana nibi xalaala ma dhasho maamaada dhahayso oo ah eh, dadka horta go-aankan gaaray oo inta meel isku soo xiray oo madasha la baxay waa mas-uuliyiintii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ah ayagii baa naqshada jirtay ayagaa eh, doorashadan eh, iska dhaadhiciyey in maamul goboleedyada ay mas-uul ka yihiin doorashada siday u dhacayso liiska ayaga ay soo gudbinayaan ayaga ay maamulayaan marka meeshaasaaba horta wax kasoo qaldamayn baan leeyahay ta labaad eh, doorashadan eh, ma ahayn mid afar bilood shan bilood laga sii fekeray oo dadka la wacyigeliyey seminaaro loo furay dadka eh, iyagoo ba- dayaaradda lagu keenay ama magaalada laga soo saaray ayaa inta galabta la sawiro hal saac kadibna horay mataqaanaa meesha laga gelinayay Eh, waxaad arkaysaa xataa qof laleeyahay wax ma qori yaqaan waa waxa- waa la saacidaa laleeyahay qofkii meel baa lala gelayaa qof guddigii doorashada ka mida ayaa dhahayo halkan saxiix midkuu rabayba ma mid kalaa siday wax u dhaceen adduunka dhan wuu arkaa saasaa weli waa la inkirsan yahay haddii la dhihi lahaa waxan waa nagu cusub yihiin qaradaana waa jiraan waa waxbay ahaadeen laakiin nimankii mas-uuliyiinta ahaa maamul goboleedyada iyo madaxdan kale waxay raalli isaga ahaayeen dadkii laba iyo toban sano labaatan la soo shaqaynayay inay dib ugu soo noqdaan hal halka qof oo cusub oo soo galay naftirkiisa wa siduu ku soo galay ilaahi baa og marka waxaan ku ekaysan lahaa in arrintaani sidii la rabay aysan u dhicin dadka cawaadayana aan la xallin arrintaasna ay cawaaqib xubin u keenayso doorashada dambe oo soomaaliya laga qaban doono waay aad baad u mahadsantahay maxamed cumar dalxa intaan horta maxamed cumar dalxa soo gelin guddiga doorashada waan la xiriirnay iyo guddiga khilaafaadka labadaba een, ilaa hadda nooma suuro gelin inay barnaamij ka qayb qaataan ama waraysna siiyaan Een, laakiin ma aysan beenin eedahan loo soo jeedinayo doorashada iyo is- wax istabamarinta markay ka hadlaanna waan soo gudbin doonaa maxamed cumar dalxa wadanka sida uu ku jiro iyo doorashadan sida u dhacday markaad fiiriso ma kula tahay in horey loo socdo oo sidaa hoggaan lagu doorto mise waxay kula tahay in la isdejiyo oo la saxo wixii qaldamay haarun aniga waxaan qabaa in la isdejiyo oo la soxo wixii khaldan meel xumaan taalo wanaagna yaallo waa jira meel wanaag yaallo xumaani ka dhacdayna waa jirtaa guddiga doorashooyinka dad ay ka baajiyeen oo ay yidhaahdeen ha lagu noqdo oo meel wax ka dhacay waa jiraan haaruno waxaan ogahay aniga dad aan iyaga intay wax dulmeen oo mu'aamarado iyo adduunyo waxay isku dayeen oo beelo islaameed oo xataa aan shaqo ku lahayn ee iyaga intay faraha la galeen oo haddana markay kusoo hungoobeen haddana dacwoonayo oo qaylinayo oo weedhii carabiga u lahaa maarday dalmani fadakatu ma ishtaka intuu aniga i dulmiyey buu is-ooyey haddana ayuu dacwad igu taagay dad noocaas oo kalena way jiraan dadkao dhan wixii wada qaylinaya maaha wax wada dulman kuwa dulmika qaylisinaya jirta ee u bartay dad masaakiina inay ayaga intay la dul tagaan ama ayagoo lacagaas ama awood sheeganayo ama siyaabo kale ee maaragtay oo oo maaragtay suubaa salaaxid inay ku sameeyaan ee rabay dantoodii markay gaari waayeen media horay habeen taagan xataa aan laga garanaynin ummadaha ayaga ay leeyihiin dadkaasaan matalnaa oo aan anaga aan ahayn laakiin iskuma jiraan dadku dad haddana oo iyaga wax dhibana ah oo wax gaaray oo dadka soomaaliyeed u garaabi karaan beel welibana way istaqaanaa xumuhuna kama imaanayo kor keliya haddaanan hoos gacan ka haysanin ninkii wuxuu yidhi masaare ima aadan goysin haddaadan geedkayga ku daabnayn dadka wax dooranayo dadka wax soo xulayo waa soomaali aanan hoggaan ahayn cashe sheikhe ma aha cumar cabdirashiid ma aha jawaari ma aha madaxda maamul goboleedyada ma aha dad soomaaliyeed baa la yidhi idinka dad soo xula keena ma aha meel keliya inaan dubaha la dhacno soomaaliduna cadaalada badi maanta umama bislaba xoogii baa la bartay nin walba dardar ninkii miskiina in maaragtay ee madaxa looga istaago ninkii ishiisa maaragtay ee dagan la arko in maaragtay la la tukantukiyo nin allaale sidii lagu heli karo oo kii kalena indhihiisa laga baqayana waa laga leexanayayo waxaa laleeyahay haddaad ninkaas iyo isagii beeshiisa aad faraha la gashaan waad eedaysaan marka dhibaatada soomaalida dhammaan kama wadaba marna ama ha noqdo mid sare ama ha noqdo mid hoose waayahay cabdirashiid khaliif su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan een, meesha loo socdo waxa weeyaan waxa weeyaan hoggaanka waddanka sida aad maalin dhoweyd u dhigtay dowladda hadda joogta iyo madaxweynaheeda waxay doonayaan inay soo laabtaan dowladdu uma wada dhanna ee ra-iisul wasaaraha laftigiisa maalin dhoweed kismaayo markuu tegey wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay dowladda hadduna waxay doonaysaa in fursad la siiyo hawsheedii ay ku dhammaystirto marka muxuu waddanku u baahan yahay waa su-aal runtii meesha ku jirta intaan la oran dee hebel baa macnaha qoladaan joogta hala sii daaya iyo kuwa cusub ha yimaada intaan la oran waxaa waxaa mudan in la isweydiiyo soomaalida horta maxay rabtaa soomaalida maxay rabtaa ku dadka soomaaliyeed maxay rabi karaan inkastoo hadda arti balaaran aan laga qaadin midda labaadna maxay sarrabin oo madaxda ay sarrabin soo u ekaan karaan shaqada taalla maxay tahay hogaamiye iyo madaxweynenimo maxay kala yihiin dadkan madaxweynenima rabnaa bay leeyihiin soomaaliya madaxweyne u baahan tahay mise hogaamiye u baahan tahay maxay ku kala duwan yihiin ana marka waxaan is leeyahay soomaalidu maxaa la yidhahdaa shaqada madaxweynimada soomaaliya ama hogaamiyaha soomaaliya shaqa adag weeye dadkii soo qaqabtay oo dhan ilaa cali mahdi laga soo bilaabo ilaa hadda xasan sheekh lagu soo gaarno way way la rafteen oo way ku dhibtoodeen marka laakiin waxaan isleeyahay anigu handaan warka aanan ku dheeraan soomaaliya madaxweyne uma baahna hogaamiye u baahan tahay hogaamiyaha wuxuu waa inuu haystaa kalsoonida shacabka waa inuu yahay qof aragti leh waa inuu maxaa la yidhahdaa kalsoonida halbakaas u dhaqaajiyo de ugu ummadda meel u geeyo meelna uga dhaqaajiyo waa inuu kalsoonida ummadda haystaa soomaaliduna waxaan isleeyahay anigu intaan hadda dhegedhegeeyey ayaamahan qofkay ku arkaan qabyaalad iyo ammaano daro iyo maxaa la yidhahda cadaalad daro iyo waxyaabahaas ay ku arkaan runtii way iska hor yimaadaan marka qofka usoo banbaxaya waa in lagu fiiriyo horta qabyaalad sefiya soomaalida o dhan qof isku isku xambaaran kara miya cadaalad qof aaminsan ma yahay oo ummadan macnaha qof tuug tuug ah miya amase qof waxba aan ka xadahayn ummadan oo warac ah oo wixiisa dhowraaya macnaha qof aragti lama yahay wixii waxba ka garanayaa oo dad intaasba leh baa jiro oo cadaaladna yaqaan aamin ah waxna aan xadahayn ummadiisana jecel laakiin hadda wixii aan farsamadii maamulka dowlada waxba ka waa gar aan kaa dhex galay cabdirashiido ma haynaa dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa
daladii dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa haarunow baarlamaankaas saddex boqol iyo labaatan sagaal rag iyo dumar soomaaliyeeda lasoo xulay feer iyo faralaa qaar lagu soo xulay iyo qaar soo xoogay iyo qaar loo xoogay iyo qaar xaqooda si fiican oo sax xaqa ku helay markii doorkaas meeshaas isu yimaadaan runtii aan waxaa isleeyahay macnaha si kastoo lagu keenay iyo si kastoo ay kusoo qaateen kuweenan hadda hadlayna iyo kuwaas soo doortay inaan kala fiican nahay o anaguna akhyaar nahay oo xalaal nahay iyaguna ay dad habaaran yihiin ma aaminsani soomaali waa iska soomaali markay meesha yimaadaanna waxba kama khaldana waxba kama khaldana xasan sheekh oo ay yaqaanaan oo afar sano hor joogay baa dhahay igu celiya cumar cabdishiid oo xasan ku lamaansanaa baa dhahaya aniga haligu dayo kuwo kaloo tiro badan oo shariif xasan oo dhahaya meeshan meel halkaasa kursi halkaasa laigu wareeriyay aniga intaan kasoo jeedna kursigaan halaiga wareejiyo derbigaan halala jebiya baa taagan kuwo kaloo tirada ka badan oo qurbaha kasoo yaacay iyo kuwo gudaha hor joogay waa joogaan marka dadkaas xildhibaanada codka bixinaya waxba kama khaldan hadda kahor sheekh shariif iyo cabdiweli baa yidhi maaragtay si hadda cumar iyo xasan u yihiin annaga hana lagu celiyo waa la ceyriyey oo waxaa la yii qori iyo qiiqis waa laysa tuuraa xasan sheekh oo la aqoon baa la keenay hadda cumar iyo xasan sidii baa ku dhici doonta raggii ka horreeya ku dhacday mise waa la maxaa la dhaha ayagaa jaanas la siin doonaa raggaana waxoogaa carada cabaar joogay hala siiyaa la oran doonaa madadkan kaloo tirada badan oo nin walba leeyahay aniga qaarna waa qooqan yihiin sidii rati qooqan bay kursiga u rabaan qaarna waxaa dhici karta inay merit iyo qualification iyo haystaan ma kuwaasaa la fiirin doonaa haladaas waxay ka go-daa dadkaas laisu keenay waaya markii liisku soo dhamaadana waa la qiyaasi karaa siday wax wax yeeli karaan waa la qiyaasi karaa laakiin anigu dadkaas aada ugama quusan oo waxaan isleeyahay soomaalida markay isku yimaadaan taladu kama xumaan doontaan isleeyahay maxamed ku yimaadaan waaya brofesor maxamed cali kalaay maxay kula tahay waddanku hogaan miyuu u baahan yahay cusub mise wuxuu u baahan yahay hogaankii hore in fursad la siiyo bismillah anigu fikriyan waxaan qabaa in loo baahan yahay hogaan cusub sababtoo ah nimankan hadda ku tartamaya madaxweynenimada oo mas-uuliyiinta ah waxay qaban karaan horaa loo soo arkay marka afar sano oo soomaaliya wakti ka dhumay in hadda haddana afar sano oo kale waan tijaabinaynaa la yidhaahdo ma qabo laakiin waxaan qabaa in sida walaalkee uu sheegay hadda cabdirashiid xildhibaanada lasoo xulay aqalka sore iyo aqalka hoose inay fekeraan oo aysan qofka aysan u fiirin qabiil iyo xoogaa lacag oo hal maalin la qaatay iyo inaysan u fiirin oo ay soomaaliya aayaheeda ka fekeraan labada kun iyo labaatanka sidii lagu heli lahaa soomaali midaysan oo cod xalaal ah qof iyo codkiisa gaarsiiyo in la helo laakiin toddobadan eh, qof oo madasha ah in midkood madaxweyne noqdo mid ra-iisul wasaare noqdo mid baarlamaan noqdo waa jugjug meeshaadi joog waaye waxaan se- waxaa hadday saas dhacdo waa afar sano oo soomaaliya ay dib tallaaba u qaaday anu marka waxaan raaxsanahay isbedel oo aan ahayn mid ay dad ku heshiiyeen ama suuq madow ku soo galay laakiin loo fiiriyo yaa soo hadeyn kara yaa hogaamin kara in loo fiiriyo qalanay waay maxamed cumar dalxa een, maamulka hadda talada haya adna baarlamaankeeda aad ku jirtay dowladda uu hogaanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud lix tiir bay soo bandhigtay markii xukunka ay qabatay labada kun iyo labaiyo tobanka ay ka mid tahay inay wax ka qabato dhinaca amniga iyo xasiloonida dhinaca dhaqaalaha ee, dhismaha nabadda iyo adeegyada iyo xiriirka beesha caalamka iyo midnimada wadanka ee, qodobada kuwaas ayaa ka mid ahaa marka dowladdan markaad qiimayso lixdaa qodob maxay ka qabatay maxaysan ka qaban baarlamaanku waxbay qabteen soomaalidu waxay tirahdaa wax kastoo cusub ama wax kastoo dhaldhalaalaba dahab ma aha nin kastoo cusubba khabiir ma aha ama nin kastoo cusubba maartay ma aha nin mucjizo lasoo degayo ninkii eh, xajaaj ibnu yuusuf ah wuxuu yidhi eh, waini wain kuntu la akhiira zamanin la aati maa lam yali maa lam yati bihi lawaa'ilu haddii aniga aan ahay nin hadda maaragtay ee ee idinku soo maaragtay biiray ama ninkaa cusub waxaan la imaan doonaa mucjizooyin aan la imaanin kuwii hore markaasaa wiil yaraa yidhaa een xuruufta ma artay carabiga sideed iyo labaatan waa xuruuf rijaay hal sagaalaad kusoo daro runtii raggaaga intaasay keeneen adiga bal wax cusub aan kaa qaadno dadkii cusub maxay keeneen lagu soo biiriyey ee qurbaha ka wada yimid kulli ragga maanta ee halkan soo gaarsiiyey waa raggii kusoo jabay madaafiicda kusoo adkaystay ee dhibaatada wadanka iyadoo lagaga cararay ee iyaga maartay iyaga u dhabar adeegay usoo shaqeeyey wax weliba nolol iyo geeri u huray naf iyo maal maartay geliyey ragga ayaa maanta daanan jirin ragga hadda iska cusub oo laafiyoon ayay yimid ee meelay adduunyo ee wax laga soo maray baan warweyn usoo inda taagaya keliya un kursiga ee waxii lasoo marayba u muuqan raggaas oo ragga ay ka sahlan tahay laakiin ragga gobonnimo ninkii usoo dhintay yaa difaaca ma garatay waa gartay waay si kooban waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliifiyana u gudbo laakiin dowladda hadda joogta waxaad ku ammaanaysa ma jirtaa oo madaxweynuhu hogaanka u yahay waxaad ku dhaliilaysana ma jirtaa dowladda hadda jirto wax waa qabatay oo waxay qabatay waxa waaye maanta haykalkii qarannimo ee soomaaliyeed annaga nagama dumino weli waa taagan yahay wixii khaldanna iyada in lagu dhex saxo dadka wax dooranaya ayay ku xiran tahay annaga nama khasbi karo madaxweyne xasan sheikhe ilaa wa ilaa xoog igu doorta nama dhihi karo cumar cabdirashiidna nama dhihi karo ilaa wa ilaa xoog ra-iisul wasaare igaga dhiga jawaarin nama dhihi karo ilaa wa ilaa guddoomiye baarlamaan aniga khasab igu celiya hadba waxay ku xiran tahay damiirka dadka wax dooranayo hadday ayaga soomaalinimadu ay la weyn tahay hadday qanaaco ay ku qabaan dadka ayaga ay dooranayaan inay yihiin dad ummadani wax tari kara ammaanadoodii dhowri kara cadaalad maartay ayaga ku maamuli kara ayagay jirtaa codkooda nin khasbaya ma jirto haddii nimay kasoo horeyso gacantane iigu shub iyo maartay iigu rid ee aniga asaga sidaa hadda ee dhaliilaha ay u dhacayaan laga helana asagay jirtaa waayo cabdirashiid khaliif adigu cilmi baaris baad samaysaa dadweynaha ayaad dhex gashaa mar dhoweyd waxaad soo qaaday arrinta ku saabsan dadka soomaaliyeed maxay doonayaan maxay doonayaan bay kula tahay dadka soomaaliyeed xilligan markaad eegto
waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed horta waa dad eh, runtii qiimo leh oo samir badan oo dawladaha waxay ka rabaan waa kooban yihiinba dunyadaas hadda adigu aad joogtid ama dunyada kale dawladda waxyaaba badan baa looga bartay hadda dadka ciyaalkooda iyagaa iskoolka ka baxsada waxbarashadii anu markaan ardayda ahayn aan ku heli jirnay iyadoo aan lacag la-aan ah ilaa jaamacadda lagu dhigin jiray lacag la-aanta hadda dadka iyagaa arday caruurtooda ka bixiya caafimaadkii dawladda ay eh, mas-uuliyadeeda qaadi jirtay shacabkiiba hadda eh, maaragtay eh, isdabaraha oo caafimaadkooda isdabaraha dawladdii loo shaqa tegi jiray oo dadku ay isha dawladda ay iska dhowri jireen iyo qofkii dawladda ushaqeeya la dul dhoobnaa dadka iyagaa noloshoodii iyo raadsada oo isdabara dad marka runtii eh, samir leh cir yar oo wax badan aan dawladda ka rabin baa horta dadka soomaaliyeed weeye oo aada iyo aada iyo aad aniga aan xurmo iyo sharaf uga hayo eh, runtii Eh, marka dawladda wax yar baa laga rabay waxaa laga rabay in dadkan eh, kalsoonidooda la hanto kalsoonidana waxaa lagu hantaa hufnaanta soomaaliya waxay u baahan tahay eh, dad madaxa oo hufan oo aan lacag taxad ahayn oo aan qabiilasyaal ahayn oo aan caqli xumayn oo ajaanibta aan daba ordahayn oo dadkan soomaalidan runtii dee qaran jabay oo eh, sharaf dhacay oo dibs ku dhacday oo af- afar milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof oo soomaaliyeed baa u n t waxay tiri asbuucii lasoo dhaafay eh, macnaha luq- xo- waxay cunaan ma haystaan iyo biyihii iyo cabitaankii cunto wixii baa ku yar culays baa saaran baa la yidhi afar milyan iyo sagaal boqol kun oo qof waxoogaa khatar ku jira oo culays saaran ee hal milyan baa xeryo qaxood ku jira hal milyan baa magaalo dalkan ku dhex firirsan oo i d b ah oo muwaadiniina inay coodayaan rabay in caruurtooda cunto habeenkeeda la helay roobkooda ku da wax ka celi aan haysan dad marka noocaasa dadka madaxda u ah waxaa la rabay in dee sidii si sharaf leh oo gobonnima oo akhyaarnimaa loogu khidmeeyo oo la tuso in dad oo macnaha warac ah eh, sida waadadu ay dhahaan oo xoolahooda aan ka xadahayn aan ka cunahayn aan cid kale u ogolaanahayn hadda adiga lacagta ka xadid iyo haddaa qof kale inuu xad u ogolaad isku mid waayo soomaalidu waan ujeedaa mana ku cafiyeyso Eh, siyaasiyiinta hadda joogta si kale haddaan u dhigo eh, igana raalli ahaada dhegeystayaasha hadday dhibsadaan waxaa u muuqda maaragtay haddii eh, macnaha waxaan dhihi karaa nin dhalinyaro ah oo guurdoona gabar qurux badan baa meeshaan uga muuqda meeshaan gabar qurux badan ma joogto soomaaliya xukunkeeda gabar qurux badan nin oo gabar qurux badan raadinaya camal oo inuu guursado camal bay u farabaxsanayaan u malabsanayaanoo runtii macnaha dee ay indhuhu banaan ku keenayaan meeshaan hooye hooyadeenoo qaawan baa taagan soomaaliya waa waalidkeen hooyadii dhulka hooye wey waa qaawan tahay bar in loo geliyo ubaahan tahay marka waa kaafiya kala dheeri ninkan waxaa laga rabaa inuu dhexda xirto ummadaan uu macnaha u dhabarjabo si wax uga dhigi lahaa waxaana moodaa in shaqo iyo title iyo magac iyo madaxweynenimo iyo lacag iyo sumcad iyo waxaas dhan meesha ma yaalaan marka waxa dadku rabaan iyo waxa dalka looga baahan yahay iyo waxa siyaasiyiinta badankoodu ay maaragtay la malabsanhayaan oo la indha cadeynayaan wax isla ma ahan maxamed cali kalaay maxaa ku dari lahayd Eh, runtii arrin oo su-aal oo profesor dalxa uu ka leexdaan raba inaan wax ka tilmaamo Eh, lixdii qodob ee madaxweynaha eh, xasan sheekh uu ku dhawaaqay waxaan dhihi karaa waxba kahergelin sababtaa isagaaba markii ugu horreysay wuxuu yidhi nabadgelyo nabadgelyo saddex jeer ku ayay nabadgelyadii afartii sano ilaa hadda heerkii la rabay ma gaarin ama waxba lagama talana dhihi karaa Eh, isagaana qiray lixdii gobo- lixdii qodob inaysan buuxsamin oo wuxuu yidhi qabyo ninkeedaa dhammaystira inay wixii qabi yihiin asigaa sheegay laakiin maxay qabatay dowladda haddii la yidhaahdo Eh, wax badan ayaa soo baxayo oo ah jenaraalo badan inay magacowday Eh, ciidan badan ay samaysay Eh, safaarado badan oo aan loo sinnayn inay samaysay Eh, shaqaalo badan oo mishaarkooda hal sana sugaya ay samaysay intaas ayaa mataqaanaa ay qabataan dhihi lahaa dowladda n ka waran dowladda sidoo kale n waan la xiriirnay n mas-uuliyiinta ay isku dhow yihiin madaxweynaha si ay uga qayb galaan dooda hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay maaragtay goosteen inay ka baxaan oo aysan ka qaybgelin dooda haddii laakiin dowladda iyo hadalka madaxweynaha aan qiyaasno isagu waxyaabaha ugu waaweynee dowladdu ku guulaysatay markuu ka hadlayo wuxuu soo qaataa hirgelinta nidaamka federaalka dhismaha maamul goboleedyada al-shabaab in magaalooyin laga saaray la wiiqay isla markaana xiriirkii diblomaasiyadeeda beesha caalamka aada loo kordhiyey haddii uu isagu dooda ka qaybgeli lahaana waxaan aaminsanahay inuu qodobo kale sheegi lahaa sheegi lahaa maxay kula tahay Eh, runtii eh, aniga laftigeeda kama dheeri inta uu sheegi lahaa laakiin bulshadii soomaaliyeed oo madaxweynaha u ahaa muxuu u qabta waaye sida hadda walaalka cabdibashir uu sheegay eh, biyaha ayaga mataqaanaa maalgashado eh, ayaga warshado samaystay ayaga waxbarashada iska bixiya dowladda mas-uuliyadda laga ribay oo ahayd inay ummadda ay midayso dadkan ay la dagaalamayso ay sifayso xuduudka ay soo xirto arrimaha dibadda waxbaan ka qaban ilaa safiiro la magacaabay ama safiiro yimid oo xalano ku xaraysan maaha maxay qabteen soddonka safiir oo hadda xalano fadhiyo farashin bayna geliyaan ciidamadan faraha badan oo amarka ma kontonka gaarayo maalinba tuulay galaan waa ka soo baxaan maray alla markay ka baxaana dadkii ay la joogeen baa la laayaa marka waxqabad oo hadda muuqdo oo soomaalida ay ku raaxaysatay lama hayo waayo maxamed cumar dalxa arri- arrintaas arto inaad ka jawaabto wallahi n horta eh, annaga waxaan ka hadlaynaa waa dawlad qof ma aha madaxweynaha wuxuu dawlad ku yahay dalka dadka iyo maanta inta ee isaga la qabata hawsha ee isaga uu madax uu ka yahay oo hay-adaha dastuuriga ugu horeeyaan anigu waxaan qabaa hay-ad hay-ad in loo xisaabtamo oo la yidhaahdo xukuumaddu maxay qabatay baarlamaan muxuu qabtay eh, ma- garsoorka muxuu qabtay madaxtooyada maxay qabatay halkaasi meel waa ka geli karnaa laakiin qofka eh, anaga isaga inaan taargetgaraysto horta ma rabo maxaa yeele dawladda anba qeyb baan ka ahay dawladdu waxna way qabatay waxna waa u dhiman yihiin dawladdu waa gaabisay waa la dhihi karaa laakiin waxba ma qabanin waxay lamid tahay ninkii geedka eegay ee uu markaa oo meelna qodxa geedaha kaga yaalan meelna uu maaragtay ee ubaxa uu guudsaran yahay ubaxii keliya maaragtay intii isaga uu tilmaami lahaa uu maaragtay intuu ka leexdo haddana qodxaha keliya maaragtay yidhaahda geedkani qodxa badana oo aan ubaxiiba u jeedin oo oo maaragtay tara shawka fi lwuruudi watacma an tara fawqa hanada ikliiladii oo ilya abulmaadi uu lahaa inaan noqdo ma rabo annaga geedka qodxana waa leeyahay ubaxna waa ku yaalaa waay waaye waad ku dheeraatay maxamed cumar dalxa n si kooban ugu jawaab maxamed cali kalaay kabacdina cabdirashiid khaliif aan siinaya Ah, maxamed cali kalaay markaas cidkayga waxaan leeyahay maanta xamar annaga waxaan qabnaa shalayna waxaan joogay ayadoo waddada maka mukarama oo aanan la mari karin oo gaariga kumbareera ama kulyaasiin ama kunkaada lagu marayo maantana waddooyinka xamar mid aanan gabar soomaaliyeed gaari ku kaxaysanaynin ee quruxdeeda iyo nolosheeda magaaladaasi iyo nabadeeda iyo bilicdeeda ilaahay in lagu xamdiyo ayay naga mudan tahay maanta ma jirto xamarna maalin baa waxaa la dhihi jiray bu'ratulmashaakil fi soomaal xudunta soomaaliya mushkilada hooyadeeda aabaheed waa xamar maanta madfacii ma jiro dayaankii ma jiro waxa dhacaya waxaan la qabnaa ummadaha kale maanta maamul goboleedyo baydhawaan maanta laygu soo doortay habeen sartan magaalada dhexdeeda ayaan dhex wareegayay alxamdulillah muddo ka horna waxay ahayd magaalo aanan aniga aanan tegi karin waxaan kaga soo cararnay ayadoo dhammaan nalagala wareegay xataa dacadkii annaga aan lahayn ee inaan kala soo baxsan aan awoodi weyne waa ilaahay mahadii beledweynaha maanta ayaa shaqaynaysa oo ayada maanta iyo jawhar ayaan sagaal bilood soo joogay oo aniga xaalkeeda ilaahay u ogyahay oo keliga saabuuni aan la dhaafi karin maantana gaariga xamar ka baxo beledweyne uu gelayaa waaye maxamed cumar Khayrkan- dalxad haddii arintaasi aan haddii arrintaasi wax yar aan eh, soo gala intuusan maxamed cali kale ay kuu jawaabin adiga magaalooyin fara badan waxaa jira al-shabaab laga saaray laakiin aan isku socon karin baabuurka xamar ka tega toosuma tegayo beledweyne beledweyne iyo buulo burta iskuma gudbi karaan En magaalooyin fara badanoo saasoo isu gudbi karin ayaa jira laakiin waxaan rabaa inaan siiyo maxamed cali kale ay si kooban si uu kuugu jawaabo kabacdina cabdirashiid khaliif aan u tegaya balso dhalxa horta waa saaxiibkayga qaaliga ah waxaan rabaa tusaalaha uu soo qaatay oo loo yiri ja- ee, caasimadda soomaaliya laysma socon jirin qad cagaaran baa ku jiray haddana meel walba ee, waa la dhisay Ee, arrintaan ka hadlaynay muqdisho keliya ma aha saaxiibkay ee, degmada uu ku dhashay oo afgooye tuuladeeda inta baabuur gacantiisa uu kusoo wato ma tegi karaa baabuur bay dhaban ka laakiin baxay baydhaba waan xamar ma tegi kuraxsanahay karaa aniga shalay asagoo la maanan gacan joogi karin maantana waa kuraaxaysan hoysaa anigana waa kula joogi jaamacadda Marka- maalintan furayn anaa furay maantana jaamacadaad ka dhigo hoysaa dhibdhaba qabtid taasna ilaahay ku maaday ha ilaahay baan ku maadanaa laakiin xukuumadda igama qaban Ah.
igmana fu- eh, muxuu ahaa waxba iguma siin marka codkayga aan dhamaystaa oo haalle ah macnihi waxaan ka wadaa caasimadda keliya maaha caasimadda soomaaliya oo dhanna mawada joogto sida aan sheegnay maamul goboleedyaa la dhisay madax kalaa la sameeyey mid walba xil gaara saaran yahay annaga waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo dhan Eh, from eh, gees ilaa ka gees nabadgelyadeeda ma la sugay Eh, waxqabadkii ma loo sameeyey horumar ma gaaray jidad ma la sameeyey arrintaan ka hadlaynay midani ahayd laakiin caasimadda waa kii gaara oo hadda laftirkeeda ee, ad- sidii baarlamaanka uu ahaa inuu dhameeyo ahayd in maqaam gooniha loo sameeyo kii lama gaarin caasimadii baaba hadda waxaa laga yaabaa haddii sharci la helo in caasimad kale la sameeyo marka barnaamijkan ka hadlayn waxaa waaye xukuumadda adiga aad baarlamaankeeda tahay oo ee, dowladda hadda dhisneed afartii sano oo lasoo dhaafay ma buuxisay kaalintii looga baahnaa soomaali midaynteeda jidadka isku furidooda ciidamadan faraha badan oo soomaalidoo la sameeyey ma u diyaarsan yihiin inay ciidamada ajnabiga kala wareegaan horta bointiga aan ka hadlayna kan waayo Wa- waayahay En, dalxa si kooban ugu jawaab intaas yeer ma ka jawaaba haye ku dhaqso waxa waaye een, ninka abi tamaam la dhihi jiray ee, shaacirka ayaa wuxuu yiri mataa yablugu lbunyaanu yowman tamaamahu wixii adiga aad dhisaysay goormay dhammaystirmayaan idaa anta tabni wakayruka yahdimu adigana haddaad dhisaysid khayrkaana duminayo waxaan umalaynayaa dowladdu dadka ee hortaagan maanta waa soomaaliya dadka jidgooyada iyo magaalooyinka kale xiran ee maalin walba lagula dagaalamayana waa soomaali ma aha maanta ee ciidan soo duulay oo israa'iil ama maartay ama wadamo kale nooga yimid africa ama asia ama europa ama america dadkaa soomaalida dadkii ay la dhasheen haddii anaga aan kusoo leexin waa anaga maxaan dadkeeni anaga dalkeeni inaan wada dhisano oo dowladnimadeeni aan u wada taagno ugu guulaysan weyne xasan sheikha madaxweyne waaye wuxuu leeyahay qodobo loogu talagalay oo waajibaadkiisa ah ra-iisul wasaare baarlamaan sidaasi kulli waxa laakiinne dowladnimadu ma aha inta keliya ee kuraasta ku fadhido dowladnimo annaga gacanteena aan ku burburinay oo shacbi saan wadanahay shacbiga soomaaliyeed cadaalad baa maanta nin walba afka uu ku dhufanaya aniga kula hadlay nus baan ahay adigana waa dhan tahay weli waagaa inaad ku doodaysid aqoon-yahankeenii aad tahay culimaa udiinkeenii baa tahay maxuud dalxa oo sagaal bilood ku dhashay oo aqoon-yahan adigoo kale oo professor labadiina aad wadatiin oo adigana jaamacad joogta aniga aan jaamacad wax ka dhigayo adigana aad kaamil ku noqotay aniga aan nus ku noqday kuleel kuguma hayso qabow kuguma hayo aniga cadaaladda marka adiga aad kuraas maanta ee shalay baydhabo lagu qaatay nin haddii adiga aad xusuusatid aniga waxaa isoo xusuusinaysaa inaan anigoo dhanba nus aan ahay oo aanan soomaalinimadeydaba aan barka ahay waaye dalxa dalxa waaye qodobkaa si fiican baad uga hadashay dalxa walba kursi le uu qayliyo wadani- dowladnimo laguma gaari karo waxaan siinayaa dooda cabdirashiid khaliif en, ayaan siinayaa hadalka marka cabdirashiid maxaa kaaga baxay dooda dhex martay maxamed cali kalaa iyo profesor dalxa xaalku muxuu yahay horta waa mahadsan yahay xildhibaanku siyaasadda arrimaha dibadda ee dal sida soomaaliya oo kale waxaa muraayad u ah midda arrimaha gudaha haddii arrimaha gudaha ay kala daadsan tahay oo daas maraad dhahaysa madaxweynuhu wuxuu yidhi maamul goboleed goboleedyaan dhisnay oo maarata federalismkii baan dalkii ku baahinay haddana maamul goboleedyadii intii waddan kale laysuu geeyay waxaa laga hadlaya asaga meesha sidii looga saari lahaa marka haddii dalkan uu isku hagaagsanaan lahaa arrintu ma noqoteen ninkaas meesha ha laga bixiyo arrintu ma noqoteen oo wixii la sameynayay xataa waxaas isaga kusoo jeestay ama dad isaga kusoo jeeda ay ay kulminayaan bay isku bedeshay marka siyaasadda arrimaha dibadda oo lixdii qodob oo madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay sheegteen ay ku jirtay inuu isu lix qodob sheegaana maba ahayn waxay ahayd inuu xukuumadda iyo wasaaraha u daayay imaan doonta ee isaga kala hormaray lix qodob waxaa ka mid ah inuu arrimaha siyaasadda dibadda inuu wanaajiyo marka runtii middan uu ka hadlay dalxa uu dhahayay maaragtay wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa qabyo uu dhahayo waa run waxaan badanoo qabsadeen ilaa cabdullahi yuusuf iyo ka hor iyo cabdiqaasim iyo cali mahayo kasoo bilaabatay cabdullahi yuusuf baa madaxtooyada hadda sheekh khaliif iyo xasan ay fadhiyeen cabdullahi yuusuf baa baa dayac tiray marka wax soo socday weye lakin nimankaan marka la dhaliilahayo xukuumaddan iyo madaxweynahooda iyo baarlamaanka iyo waxaan marka la dhaliilahayo dhaliilshu waxay ka imaanaysaa waxay qaban kareen haddii ninkuu rabo inuu de guriga saddex dabaka dhiso halkaas laga filaayo qorshuhuna ahaa uu markii dambe la shiri yimaado aasaaskii baan taagay aasaskii baan taagay shub baan ciidda hoostiisa geliyay waxbaa qabtay guri aan shub hoose u qodnayn dee waxba waxba kama lagama dhisi karo laakiin qorshuhu maahan shub baan dhisay maahana waxaa lagaa sugaya inaan saddex dabaq taagtay tusaale ahaan dawladdan kumaalgaarkii baa laga saaray kumaalgeedka bay nagu celiyeen hadda dawladda adduun maraykankii iyo e u d iyo meel baa la geeyo kumaalgaar ma ahin baa layiri dawlad sharaflaad tihiin horey u socda hadda iyagoo aan shar- sharciyad haysan bay dalkii maamulayaan dhex taagan yihiin waxay leeyihin aan loo cosboonaysiiyo marka marka la eedeynayo la haaraamayo culeysyada taagan iyo shabaabka iyo dagaalka iyo dhaqaale darada iyo qowda maqasii waxnahu qabanka ajaanibta waxaas waa lagu garaabi lahaa laakiin dadkii shacabkoodii ma la kasbaday hufnaantu iyo xatooyada xoolaha dadweyne aan la xadhayn xaggee maraysa ma fiican tahay meeshii lagaa filaya ma gaartay iyadii kale raba inaad dhistid ma dhistay qof waxyaabahaas baa la fiirina laakiin wixii kaloo culeysa wey oo structural ahaa oo markii hore meesha daadsanaa oo sidii miyana u daadsanaa waa laga garaabaa waa laga ishaa laga laaban inta laga laaban karo laakiin wixii laga filahayay ma gaareen meeshii loo socdayay dadka mau rareen majid kaley gaarsiiyeen baarlama doorashadan tuugada ku saraysan iyo xoogga iyo qarbudaada iyo lacagta ku saraysan xukuumaddan iyo nimankan kuraasta raba waa ayadii reflection bay ku tahay ayagaa lagu lagu fiirina waxaanay maamulahayaan waxaanay dejiyeen waxaanay ka dhex kalluumaysanayaan waxaanay rabaan inay kursiga ku gaaraan waa lagu qiimeynaa waxaan kusoo gabagabeynaa waxaan rakeenayaa soo jeedinayaa dawladdan tan ku xigta horta ciidanka amisom madaxtooyada in laga saaro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska baarlamaanka iyo xafiiska maxkamadda sare muqdisho ilaha ugu muhiimsan waa in ciidan soomaaliyeed oo maamulo la helaa ciidan soomaaliyeed inay madaxtooyada inay waardiyeeyaan waa madaxweynaha madaxweynaha ka dambeeya hadduu isagu soo noqdo iyo haddii nin kala yimaado waa inaan wiil ugandhaysa isu waardiyen wiil soomaaliya u imaansadaa waay aad baad umahadsantay maxamed cali kalay aan ku siiya hadalka ugu dambeeyey
runtii cabdirashiidkan ma fogin waxaa loo baahan yahay isbedel waxyaabaha ugu muhiimsan oo xisaabtan la-aanta keligana waxaan dhihi karaa aqoon darri oo bulshada iyada ay u badan yihiin oo xukuumadda xataa qaabkay u dhisan tahay si ay u kala qaybsanto cidna xisaabtamaysa lahayn darsigaa waxaad moodaa in qabiil iyo masaxab ay ku jirto oo hadda arrintan aan ka hadlayno ah isbedelaa loo baahan yahay dad bayba dhibsaysa dad bayba dhibaysaa oo le maxaa isbedelka kale loo baahan yahay marka anu waxaan dhihi lahaa isbedel waa loo baahan yahay dawladdan hadda waktigeedu dhamaaday midda kale oo dhismi doonto waxaan rajaynaynaa in la helo dad soomaali u naxayo daacad ah aan dantooda gaarka aan fiirinayn danta gaarka danta guud markay yihahdaa midda gaarka aan la helaa anu marka waxaan dhihi lahaa isbedel buuxa ayaa loo baahanya oo dhinac walba ah waaya noo soo gabagabaya profesor maxamed cumar dalxa isbedel ma ku dhibaya mise kuma dhibayo
anaga isbedel khayr qabo haddii wala isbedelayo kudka guur qanjo ka guur maaragtay isbedel maaha dad qof qof lagu bedelana ma noqonayo isbedel shaksi iyo shaksi lagu bedelana wax soo kordhin maayaan maamul iyo system fiican oo ummadda soomaaliyeed cadaalad siman alla kacab ee maaragtay dalkan daacad u ah ayaa hadduu isbedel imaanayo kaasaan ilaahay ka baryaynaa maahane xasan cali iigu bedel iyo cumar cabdi iigu bedel iyo caashe cibaade iigu bedel aniga isbedelkaygu maaha ilaahay horayna dadka soomaaliyeed ma yidhaahdaan ku khayr qabo noogu bedel kanna dhaafsi unbaa la yidhaahdaa wax ka daran markay yimaadaana kii horaaba dhaamay haddana lasoo fadhiistaan marka aniga isbedelkaas oo kale waxaan ka leeyahay ilaahaan ka magangalnay ilaahu haddaad naga bedelaysid wax khayr qabo noogu bedel baan taaganahay wixii khayr qabana ilaahu noo reeb reerkana ninkii wax taraya ilaahu adaa yaqaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington mas-uuliyiinta amniga ee puntland ayaa sheegay inaysan ka hari doonin maleeshiyada taabacsan daacish ee laga saaray magaalada qandala dhinac kalena xaaladda magaalada qandala oo maalintii arbacada ay dib u qabsadeen ciidamada puntland ayaa dugan wariyaheena faadumo yaasiin jaamac oo laba maalmood iyadu joogtay magaalada qandala ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso goordhoweyd markii ay halkaasi ku soo laabatay
dadweynihii horey uga barakacay magaalada qandala oo muddo bil iyo labiyo toban cisho ah ka maqnaa ayaa iminka bilaabay inay dib ugu soo laabtaan gudaha magaaladaas waxaana ilaa shalay magaalada soo gaaray dad tiro yar oo u badan ganacsato ay meherado uga furaayeen inkastoo ay la kulmeen goobahoodii ganacsi iyo guryahoodii deegaanka oo la bililiqaystay islamarkaasna ay albaabadu u furan yihiin maxamuud yaasiin yuusuf juusto oo ah ninkii ugu dambeeyey ee ka barakaca degmada qandala ayaa noqday shaqsigii ugu horreeyey ee dib ugu soo laabta waxaana uu gacanta ku hayay wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa hadda warshadii kalluunka ee magaaladu ay caanka ku ahayd waxaana uu v o a uga waramay waxa uu kala kulmay markii uu dib ugu soo laabtay warshadii uu mas-uulka ka ahaa horta qofkii ugu horreeyey dadkii magaalada xoreeyey oo ka saara cadowga macnaha ninkii ku xigay oo yimaadaan ahaa faadumay sidaad og tahay aad baan haddee ugu faraxsanahay laakiin degmadii biyana ma leh meel walba waa la jebiyey wax nool looguma iman magaalada warshadii wax daari baa dhigan hadda ma tirin karo wixii hoosii faadumay wax lagama tegin qaar ka mid a ganacsatada tirada yar ee dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa v o a u sheegay inay la kulmeen meheradahoodii ganacsi oo ay albaabadu u ballaqan yihiin islamarkaasna hantidoodii la qaatay anigoo axmed nuur raage boos dadkii haa dukaamada ku lahaa baan ka mid ahaa oo deegaanka qandala saakay waxaan imi dukaankii guriga iyagoo xiran baan ka tegay iyagoo ballaqan oo jaban baan u imi marka sidaa darteed baan wax alaab ahaa kulli wixii lacag ahaa wixii qoryo ahaa kulli cabsi baan ka caracnay dharkayga xataa maqlan waana ka lugayey maxaa cabsida waxaa keenaya in waxyaalo badan su-aalo badan la weydiiyey cabsi daraaddeed aan uga tegay hantideeda guryihii iyo kulli waa ku wareegay marka sidaa darteed baan wax hadeerta hanti aan ugu iman dukaamada raashinka ee badeecadaha kala duwan sidoo kaleeto raashinka dharka kabaha waxyaalo badan kulli isku mid kulli albaabada kuwii deegaanka iyo kuwii iibsiga iyo suuqa waaweyn oo kulli alaabti waa lala bahay wax lagu yimi jiran wax kaashka iyo wax doolara kulli iyo wax dharaa kulli waa laga wixii kaban laga dadkii kaleeto haa beri iyo wax ka baymanayaan mid ka mid a ganacsatada dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa nasiib u helay inaan hantidiisa waxyeelo soo gaarin waxaana uu noqday dukaanka keliya ee ciidamada tirada badan iyo dadka ku sugan degmada qandala ay maantay wax ka iibsadaan waxaana jawiga dukaanku ahaa sida tan
cabshi ibraahim jaamaal magaalada haa dadkii u dameeyaan oo ka qaxay baa ku jiraan haa wax badan baa dareemayaa oo magaalada ah intaa soo galay la iibsanayo alaab laga iibsaday oo ciidankii magaalada xoreeye ah ina uma tegin waxaa uga tegey ilaah baa uga tegeen haa shaarac ba ku yaal igama jabsan ilaah baa ilaahay wax badan oo alaaba iyo lacag iyo kulliba way olaayeen way badbaadeen alxamdulillahi rabbi caalamiin ilaah baa mahadle ilaah baa xamdu naqaaya sareeye guuto cabdi axmed xaashi taliyo ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland ayaa v o a u sheegay in ciidamada puntland ay fariisimo cusub ka samaysan doonaan gudaha magaalada qandala iyo dhulka ku teedsan isagoo dadka ka barakacay magaalada qandalana ugu baaqay inay si dhaqso ah dib ugu soo laabtaan maadaama magaalada qandala ay tahay dalka iyaga puntland anaga daacash qabsan karin soddon qof baan ka dilay haddeen meydad kaloo aan noo tirsanayn baa laga sheegayaa meelihii loo soo sheegayaa maba ka guurayno dalka waxaanu rabnaa inay camiranto magaaladu oo ay camiranto dadweynaha kalsoonidooda aan soo celinno meel kasta ciidan baan dhigaynaa macaa jidka dheer puntland way ku filan tahay difaaceeda way ku filan tahay meel kasta oo muhiimana cid baan dhigaynaa dadweynaha reer qandalana waxaan leeyahay imaada magaaladiinni waa xor degdeg u imaada saasaan ka codsanaya dadweynaha reer qandala waayo magaalo qadiimi ah oo caana weeye dhaqaalo leh puntlandna kaabayaasheeda ku jidhay waxaa weeye u imaada magaaladiinnii oo dalkiinnii imaada dalku waa nabad waxa harana gacan baan ku qabanaynaa magaalada qandala oo muddo bil iyo toban cisho ka badan ay gacanta ku hayeen khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin islamarkaasna toddobadii bishan aynu ku jiro ay dib u hanteen ciidamada puntland iyadoo aan wax badi ka dhicin ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin biyaha magaalada oo go-an kadib markii la sheegay in waxyeelo soo gaartay tuubooyinka biyaha magaalada keena waxaa weli xiran goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in dhammaan la sixi doono adeegyada ka maqan magaalada faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
dhegeystayaal warbixintaasi faadimo yaasin aanu intaasi ku dhaafno jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa loo diyaargaloobayaa u dabaaldegga xuska dhalashada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam meelaha sida weyn arrintaasi loogu dabaaldegayo islamarkaasina diyaargalowga uu ka socdo ayaa waxaa ka mida dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee minnesota haddaba si aan arrintaasi faahfaahin uga helno ayaa waxaa inooga warramaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuur al iimaan waxaan soo bilownay xafladda ilaa kowdii waan soo wadnay dad badan ayaa dibadda ka imaanaya oo magaalada soo gelaya si uga qayb qaataan xaflad weyn oo ka dhacaysa minneapolis convention centerka sardhidan soo socota marka hawshaasina si maasha allahu kheyr ay ku socotaa culimooyin badan baa soo socda dad badan baa imaanaya waxaa lagu soo bandhigayaa mawduucyo kala duwan insha allahu tacaala awalan horta xafladda waxaa loo qabtaa waxay tahay in dadkan yar da-da yar oo soo koraysa iyo dadka markii horeeto adduunyada ku mashquulay ee waxbarashadii ka mashquulay iyo dadka soo islaamayba iyo nabiga la isbaro oo dadkii nabiga looga sheekeeyo dhaqankiisi wanaagsanaa si loogu daydo marka waxaa lagu soo bandhigi doonaa muxaadaraad ku saabsan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisi iyo tacdiimkiisi ilaahay tacdiimiyey iyo siiradiisii oo dhan waxaa kaloo lagu soo bandhigi doonaa xal dhibaatooyinka maanta jira oo islaamka haysta oo weliba dhanka diinta u badan iyo dhanka noloshaba sidii xal looga gaari lahaana in dadka loo soo gudbiyo oo lagu soo bandhigo oo lagu wacgeliyo oo lagu training gareeyo ayaa lagu soo bandhigi doona insha allah tacaala munaasabadda xuska mawliidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyada oo dalkan maraykanka gaar ahaan jaaliyadda soomaalida iyo dadka muslimiintu ay muujiyeen dareen cabsi ah oo ku saabsan in ay la kulmaan falal islaam nacayb ah hase ahaatee guddiga qabanqaabadu waxa ay sheegayaan in munaasabadani ay uga faa'iidaysanayaan sidii ay isku dhexgeli lahaayeen dadka muslimiinta ah ee soomaalida iyo dadka kale ee dalkan ku nool mar walba xaflad kastaoo la qabanayo waxaa khasab ah dadka sida khaldan wax loo fahansiiyey in wax lasida sax wax loo fahansiiyo waxaan ogsoonahay dadku hadday diinta islaamka aqoon u yeelan lahaayeen mabda'a iyo fikradda ay qabaan ma aysan qabeen mid ka duwan ayay qabin lahaayeen dad magacii islaamka sheeganaya oo aan dhaqankii islaamka shaqo ku lahayn ayaa fariin khaldan laga gudbinaya arrintaasi waxay keenta marka in islaamkii fikrad khaldan laga qaato waana midda xafladda loo qabanaya waxay tahay in diinta an aan haysa daheedii soo bilaabay ee na soo gaarsiiyey waa nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nabigu wuxuu samayn jiray tillaabaduu qaadi jiray wixii nabigu mataqaanaa dhaqankiisu ahaa in dadka loo sheego tusaale haddaan soo qaato maantay dad magaceeni sheeganahaya oo luqadeenna ku hadlahaya oo diinteeni sheeganaya baa iskuol iyo arday iyo masaakiin iyo masaajid xataa islaama qarxinahaya nebi maxamed muxuu samayn jiray islaamaha ma leeyi jiray waa maya carruurta ma leeyi jiray waa maya masaajidda ma qarxin jiray waa maya shacabka masaakiinta ahoo gaalada ma qarxin jiray waa maya wuxuu ahaa raxmad loo soo diray adduunkao dhan noolaha iyo adduunkao dhan loo soo diray marka in aan waxaan doonaynaa weliba si khaasa dadka aan non muslimska ah ee aan garanayn oo aan aaminsannahay inay fariintan siyo kala duwan ku heli karaan oo ay xafladda nagala soo qeyb gelayaan dad waddankan u dhashay ee muslimiin ah ee maraykan ah oo luqadda waddankan lagula hadla yaqaana ayaa nagala soo qeyb gelaya marka inay dadkii u gudbiyaan messajka saxda ah oo nebi moxamed uu keenay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo midka maanta jira inaysan shaqo isku lahayn iyo islaamka fikrada laga haystaa ay khaladka aaminsayiin ka saxda ay u sheegaan ayaan usoo diyaarin insha allahu tacaala culimada ka faaloota arrimaha islaamka ayaa sheegaya in siirada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo taariikh nololeedkiisa laga faa'iidaysanayo duruus fara badan oo wakhtigan haatan la joogo wax badan ka tari kara sida uu faahfaahinayo mar kale sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka minnesota waxaad ogsoon tahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu soo baxay dhib badan iyo xoog sheegasho iyo dhibanunka adagyaha inuu dilo iyo been iyo diino aan kala dirin baa jiray asaga ayaa xaliyey nebi maxamed markii uu madiinatu rasuulillahi tegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu ka hijrooday meesha uu tegay colaad baa ka jirtay waa la isku leynayey waa la isku xoog sheeganayay boqol iyo labaatan sano colaad awsi khasi dhex marisay yuhuuddii iyo dadkii kaloo deganaa way waxa kasu awsi khasi waa iska horjeedeen colaado badan baa ka jiray sanad gudihiis dadkii la socday oo masaakiinta ahaa oo xoolahoodii iyo maalkoodii ka tagaa cayrta ahaa wuu watay sanad gudihiis ayuu inta ku xaliyey dadkii cayrta ahaana xoolo xoolo iyo dhaqan iyo nolol u sameeyey kuwii dagaalsanaa heshiisiyey islaamkiina kusoo dabaqay buu inuu banaanka kale u baxo oo diinta u gudbiyo diyaar garoobay marka waxa weeye waxaan dadka ugu baaqaynaa in nebi maxamed lagu daydo siiradiisana la barto waxaan waana midda aan rabna si diibli ah oo sax inaan uga sheegno waana midda maanta aan aaminsannahay dhammaanteen haddaan ku wada dhaqanno oo qofka sira nebi maxamed muxuu samayn jiray xal baanu gaaraynaa ilaahay ayaa noo sheegay oo nooga digahay qofkii nebi maxamed khilaafana in adduunkana lagu ciqaabahay akhrin lagu ciqaabahayo kii raacan uu ku liibaanahayo waxa soomaali haysta oo islaamkana haystana waxay tahay afkana waxaanu ka sheeganaynaa islaamnimo dhaqankeenuna dhaqankii nebi maxamed ma aha marka waxaan ugu baaqaya qof kasta oo shacab iyo hoggaan iyo cid walba saqiir iyo kabiir in uu nebi maxamed dhaqankiisi dib aanu ugu laabano salawaatu rabbi wasalaamu caleyh
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bare aadan ayaana soo jeedinaya umuuraha islaamka halka aad weli lagala socotaan dhegeystayaal waa washington idaacaddana ayaan kusoo gebagabayn doonaa haddii biiraad heesta halkudhigeedu yahay hayga ronan ay ku luqayso xaawakin
waxaan raadiyey dhacdo ugu jira roona waa inan reer ku noqdo raas kula dega ruubadiya niyada raacda ba'ay ku reebtayo yaad ku reebtayo wuxuu ka heshaye
dhegaystayaal waa ibraahim xasan daandiraya falastiin oo idinla sidaa iyo nabadgelyo